halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o d si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee aaaanka mitrban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa caweysnimo talaado ah oo bisha mayna ay tahay shan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna caweysnimo ee barnaamijka waa go'aankaaga ayaad gebi ahaanba ku maqli doontaan wadajirna halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheere
gobolada ay soomaali ka dejilaadeen koonfurta oo kale dhibaatooyinkan ka jirayo fawdooyinkan ama suurooyinkan diinigaaye iyo guruubadan haya yacni waa dadka keliya si aan jiro ku aar goosta inaad aad kacdoonada soomaaliya ka jira aad gashaan oo dad aan nabadgelyada iyo xasiloonida xitaa ummadda ilaaliyo weeyaan kaasi waxau ahaa barkhad jaamac xirsi oo ah aqoon-yahan ka tirsan beelaha lahaybsooco oo ka hadlaya xaaladda dhaqandhaqaale ee dadkaasi lahaybsooco qodobada kalead ku maqli doontaan isla idaacaddeenana waxaa ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo haybsoocah iyo sidoo kale xubintii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aan ku eegno dhallinyarada iyo wax ammaankooda ku jira marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john ker ayaa booqashaan horey loo shaacin in ku tegay dalka soomaaliya wariyaha v oda pam dakins oo ka mid ahayd suxufiyiintiisii raacay wafdiga kery ayaa sheegtay in master kery uu muddo saddex saacadood iyo badha ku sugnaa garoonka diyauradaha ee muqdisho halkaasi oo kula kulmay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya booqashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee masuulkani mas-uul ugu sarreeya arrimaha dibadda ee maraykanka uu ku taga soomaaliya arrimaha uu keeri kala hadlay madaxda soomaaliya waxaa ka mid ahaa ammaanka iyo horumarka ilaa iminka laga sameeyey dhinaca hiisiga hanaankii la odhan jiray ee hiisiga laba kun iyo saddexiy tobanka ee soomaaliya ka hor inta aan la gaadhin doorashada la qorsheeyey inay ka qabsanto sanadka dambe keeri ayaa sidoo kale la kulmay madaxda bulshada rayidka waxaa kaloo u mahadnaqay wafdiga aadhahdee midowda afrika iyo weliba ciidamada ka jooga halkaasi kuwaasoo ka shaqeeya howlaha ilaalinta nabadda
suuqa waa sanduuqa badbaadada caruurta ee yunisef ee qaramada midoobay ayaa waxa uu soo warinayaa in ku dhowaad afartan qof oo muhaajiriin ah ay ku qarqaradeen biyaha badda mediterraneanka axaddii kadib markii dooni ay la socdeen dadkaasi ay ku qaraxday amaba ay iyadu markaasi la degtay dadkii saarnaa xilli ay isu diyaarinayay inay ka soo gaaraan xeebta talyaaniga inay soo gaaraan kooxaha gargaarka ayaa waxa ay sheegeen in qaar ka mida dadkii kasoo badbaaday ay sheegeen in dadka badankood dhintay ay dhinteen kadib markii ay ku dhaceen badda islamarkaana ay dabaalan waayeen tani waxay ahayd shilkii ugu xumaa sanadkan keliya kun toddoba boqol iyo konton qof ayaa ku dhintay badda mediterraneanka iyagoo kasoo baxsanaya tahriibka iyo nolosha liidata ee afrika iyo bariga dhexe si ay nolol wanaagsan uga helaan wadamada yurub dadkii shilkaasi kasoo badbaaday oo u kala dhashay wadamada gaana gambiya senegal iyo ivory coast ayaa waxa ay ka warameen dadkii badda ku dhintay ee dhibaatadii gaartay
hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in ciidamada dowladda suuriya xooga mucaaradku ay weeraro ku qaadeen magaalada weyn ee xalab weeraradaasina ay gaadhi karayaan ilaa heerka dembiyada dagaalka warbixin ay maanta soo saartay ayaa amnesty ku sheegtay inay waraysiya la yeelatay dad ka badan boqol qof oo magaalada degan waxaanay warbixintu tilmaantay in ciidamada dowladdu ay magaalada gaar ahaan masaajidda suuqyada cisbitaalada iyo dugsiyada ay ku garaacday qumbuladaha waaweyn sidoo kale waxay hay-addu tilmaantay in weerarada jabhadda mucaaradku qaadeen iyo afduub ay geysteenba ay yihiin xadgudub laakiin amnesty ayaa warbixinteeda ku tilmaantay in mas-uuliyadda badankeeda ay leeyihiin ciidamada dowladda suuriya
ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii axaddi ka dhacay gobolka texas ee dalkani maraykanka halkaasoo ay ka socotay tartan dhinaca sawirada ah oo lagu tartamaya sawirka nebi maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee loo ekeysiinayay ma jirto jawaab deg dega oo ka soo baxday mas-uuliyiinta maraykanka kooxda isis ayaa warkan waxa ay ku baahisay idaacadda ay leeyihiin iyaga oo sheegay in laba ka mid ah ay laba ka mid a waxayna ugu yeereen ciidamada khilaafada ee ay weeraradan qaadeen iyagoo fariin u diray dowladda maraykanka taasoo ay ku sheegeen inay waxaa dhici doonaa wax kasii xun arrinkaas haddii ay mar kale dhacdo booliiska dalka maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in labada nin ee weerarkaasi fuliyey lagu kala magacaabi jiray edlon simptons iyo weliba nadiir suufi kuwaasoo wada deganaa guri ku yaalay magaalada phoenix ee gobolka arizona
aweysin wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhallinyarada haddii aanu ku bilowno magaalada boosaaso dhallinyaradaha waa dhallinyarada beelaha la haybsooco ee ku nool magaalada boosaaso ee puntland ayaa ka hadlay dhibaatada haybsooca iyo sida arrintaas darteed xuquuq ay lahaayeen ay ugu waayeen warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa boosaaso nooga soo dirtay wariyaha v o eda faaduma yaasiin jaamac haybsooca ama in la takooro beelo ka mid ah kuwa soomaalida ayaa ah arrin sootiille ahayd oo aysan jirin cid si dhab ah u sharaxi karta sababta ay sidaasi u dhacday hase yeeshee qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ayaa aaminsan in haybsoocu uu salka ku hayo shaqo farsamo gacmeed ah oo ay bulshadii hore u arkeen mid liidata oo dadkii ka dhaga adeygay la takooray maadaama soomaalidu ay ahayd dad xoolo dhaqato ah islamarkaasna ay ku cusbayd in birta laga tunto qalabka ay ka mid yihiin mindiyaha gudinta faaska warmaha seefaha iyo wixii la mid ah hase ahaatee bulshada arrinkani uu la xidhiiro ayaa u arka in shaqooyinkani ay yihiin kuwa jiilba uu jiil ka dhexlay oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay islamarkaasna ay go'aansadeen in aysan dheg u jalaqsiin dhaliilaha ay u jeedinayaan beelaha ay ku xeeran yihiin mar ay v o eedu booqatay goobo farsamo oo ku yaala magaalada boosaaso ayaa tirada ugu badan ee ku howlan shaqooyinkan waxay ahaayeen dhallinyaro da'doodu ay ka hoosayso soddon sano shariif abukar axmed oo aan la kulmay xilli uu ku guda jiro shaqadiisa maalinlaha ah ayaa ii sheegay in bulshada uu kala kulmo fuquuq la xiriira dhinaca shaqadiisa islamarkaasna uu culays ka soo food saaray dhinaca guurka balse uu go'aansaday in uusan hakadgelin shaqadiisa waa tumaalo tumaalada birta tumaayo gabdho badan oo yidhahda meelaha soo marmaray iyo dadka aad bay noo yeestaan laakiin waxaan annaga waxaan aaminsannahay inaan nahay dadka maanta oo magaalada dhiso oo ugu sarreyn inaan nahay dhinaca guurkao kale bal kalsooni intee le ka qabtaa gabdhahaas kugu dhaliilaya arrimaha ninbu macnaha dooqiisa la guuraa mogta marka waxa waaye annagana dooq baan leenahay dad annaga dooqayna birtaas tumaayo aan qaasaan noo fiirsadaa buuxo meelaha joogo dadka kale waxba ku fadhi maynaba shaqo kuma waliinba dhibna nogumayso waxba shaqadii aad aad baan ugu faraxsannahay sidoo kale goobo badan oo ka mid ah farsamada gacanta sida alxanka iyo dib u habaynta biraha ayaa waxaa dhallinyarada qaarkood ay dib u habayn iyo casriyeyn ku sameeyeen shaqadii qadiimiga ahayd taasoo keentay in suuqa iyo dhaqaaluhuba ay u kordhaan cali cabdijaamac baa laydhahaa toddobiyo labaatan sanaa jira birtaan ka shaqeeyaa birta horta way noocay badan tahay tan la tumayoo kale haddii ay laxaamad gelayso haddii ay magaranaysaa magaranaysa makaanignimo noqonayso ayay nooco dhan waa ka shaqeeyaa waxba abartay intii xoogaaya shaqo waa raadiyay dhowr jeer laakiin haddaad soo baxda hadda inaan lagu muujinayn baa dhici kardha inaan birtan baan aaminay oo iyadan ku kalsoona oo iyadan wax ka soo saara kalsooni dare baa jidha oo shaqooyin badan mashruucyo badan soo baxa oo dadkii isku koobayaan haddar waxaa jidha matalan waxaan kuusoo magacaa birtina noocyo badantan ka shaqayno matalan ma tan waa mid adag ugu adag weeye oo dadku saa beenbeenta kuma geli karaan midda ugu fudud waa midda garaashada sida makaanig oo kale waxaa dhacaysa shaqo aan ku qaadan jirnay matalan garaash meel lagaa soo laxaamadayo kale konton door ahayd dabkan adeegsanaa laakiin tii kalebaaba laisugu yimi wax arkaysa bulshadii kale ayaa hadeer waxbay keeneen wax arkaysa baabuur motoor ku xiran yahay oo wareegayo laxaamadaya meel konton doorar ku qaadan jira hal arkaysa isagoo labaatan doorar ku shaqaynaya laakiin tan waa mid adag tan nin ninka tegay inbaa geli kara nin kaluma bareeri karo aad iyo aad baan kalsoonnaa kalsoonida helista shaqada ayaa inta badan dhallinyaradani walaac ka muujiyeen iyadoo ay u aanaynayaan dhinaca faquuqa waxaana inta badan ay xoogga saaraan barashada xirfadaha soo jireenka ah qaar ka mid a dhallinyaradan oo aan kula kulmay goobahooda shaqo ayaa iiga waramay habka ay noloshoodu ugu tiirsan tahay shaqadan qadiimiga ah iyo rajada ay ka qabaan inay shaqo helaan magacayga walaal waxaa la yidhaha asad yuusuf cali asadoo maxaa ka shaqaysaa walaal waxaan ka shaqeeyaa siaad u aragtida farsamadan baan ka shaqeeyaa waa meeqa sano ka shaqaynaysa Hadda ilaa laba sano hadda waan ku jiray
marka shaqo kale oo aad taqaan ama dhinaca waxbarashadoo kale ma jirtaa haa waxbarasho waan leeyahay waa arday waan soo ahaan jiray waxaa weeye iskool iyo dugsi waan soo dhigtay waa gartay ma raajicisay inaad xafiis ka shaqayso marka haa shaqadeena hadda macnihii gacantaydu ii baratay waxaa weeye aan la soo baxaa yuumkayga aan kala soo baxaa aad iyo aad Ka waran bulshada oo kale marka dhimiyaa kala kulantaa birtaa garaacday waxaa ma ku dhahaan maye waxa dhallinyaradu way iska jirtaa dhallinyaro anba markaan soo gelayay shaqadan waxaan isla odhan jiray ma aragtay waa nin magaranaysaa arday baan ahaa waxaan isla odhan jiray ma garanaysaa maxaad birta ku falaysaa maxaad ma garanaysaa ee, shaqadan hoose u gelaysaa ma garatay marka hadda markaan laakiin aan bartay lacagtaydiina aan dhandhansaday gacantaydina ii baratay aad iyo aad baan ugu kalsoonay maasha Allah. markaan shaqada ka rabo waxnaan afarta jeebba buuxsano ayaa halkaan nooga hor imaanayaan leeyihin waxba ma haynee noo dhib marka in loo dhiibo waa munaasib weeye gabdhaha oo kale badanaa nimanka birta tumo iyo waxbay ka sheeg sheegaan bal dhinaca guurka oo kale miyaa dhibaato kala kulantaa dee kolley niman kale birta tumo waa niman shaqaysanayo ma garanaysaa dee waa aragtaa hadhow bacdal maqrib markaan lacagta aan qaadanno jaawakan lacagta noogu jira halkaas soo wada istaagayaan markaas ay leeyihiin raggayga waxa weeye dha- ee, dhallinyaradayda kale maqaxyaasi fadhi ku dirir hayaane bal noo dhiiba wax marka shaxaadka ayaga hadhow na shaxaadaya markaan ma- aanu rawaxno maxamed xasan cabdi ilaa waxaan ka shaqaynaya adugu laba sano iyo badh waxaan jiraa sagaali toban haa waan soo galay iskuul iyo dugsiga waxaan dhamay galaaska sideedaad standard id dad aanay odhanayn inay birta tuntaayo waxaa aanay odhanayn ayaan doonayaa inaan gurso dhaqankaa aad bu- aad baan u dhibsadaa balse laakiin uma joojiyo insha allah haa waan jeclaa inaan ku shaqaysto ilaa intaan noolahay dhinaca suuq oo kale bal ka waran see wax leeni wallaahi marna waan laga iibsadaa marna waa shaqadu iska ist- way iska taagan tahay waa waa kolba sida magaalada ay u kala socoto inkastoo aysan weli bulshadu ka gudbin dhinaca haybsooca ayaa haddana waxaa muuqata in haatan xaalku uu ka duwan yahay sidii hore marka dib loo milicsado xilliyadii hore faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso dhanka muqdishona brofeor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee soomaaliya ayaa ka hadlay sida xirfadaha qof uu leeyahay iyo abuurista eebe aan midkoodna la ysugu heebsooci karin arrinkaasi oo uu sheegay in wax aas aasa aysa lahayn haddaba wariyahayaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad oo wareystay ayaa waxa uu kula kulmay muqdisho bismillaah brofeysor maxamed cumar dalxa wuxuu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka guddiga baarlamaanka ee arrimaha dibadda ee soomaaliya Een, ugu horreyn brofesore een, bal ka waran beelaha la heeb soocoo kale masalan haybsooca een, eh, marka adduunka eh, waxa apartheidka ama discriminationka caalamka marka aad fiirisid wax la garto oo lagu eego dadka lagu haybsooco oo iyana ayaa oo muuqda ayaa jira maalan qowmiyado oo ayaga afkooda ama eh, midabkooda oo ayaga lagu haybsooco adduunka waad arkaysaa way jiraan sida maraykanka marka dhulkaas aad fiirisid nimankii oo red indianska ahaa dad la heeb soco ay ahaayeen waana dadkii dalka iska lahaa Ee, south africadan ee hadda ummadeena ku gabadfalaysa waxay ahayd waxaa ka jiray wax la yidhaahdo apartage oo dadka midab kala sooc ayaa lagula dhaqmayey oo awooddii dalka haysatay cadaankii yaraa ayaa malaayiinkii afrikaan ayaga waxay oga sarreeyeen midabkooda awoodda ay haysteen ayaa siinaysay ee- ee siyaasadeed iyo mida dhaqan dhaqaale Ee, marka laakiin annaga aan u nimaado soomaaliya soomaaliya waxaa heeb sooceeda uu ku salaysan yahay farsamo oo dad adduunyada oo ayaga sharaf ay ku haystaan oo magaca ayaga farsamada ayaga ee iyaga ay sameeyaan darteeda oo lagu qadariyo iyo ee, muuqaalka qofka bani aadamka ee habka ilaahay uu abuuray shakligiisa taana laftirkeeda waxaa haddana tuhun gelinayo laga yaabo maaragtay suu biyo u raadinayo bilo maaragtay inuu ku agmeeraysto uu dagaal u u galo oo dhiig u u daaday uu xaqdana xataa uu u sameeyo marka diiniyan waxay labadaba ka hor imaanayaan noocyada socda marka soomaali ahaan aan u nimaado ummad muslim ah ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay laa yaskhar qowmin min qowmin casaa an yakuunuu khayran minhum war qolana qolada kale yaysan iyada yasin inay iyada ka khayr badan tahay oo laga yaabo iyada ay ka fiican tahay iyo hadduu timo adag ku yeelay iyo hadduu timo adag ee dhan hadduusan yar kuu sameeyey iyo hadduusan weyn kuu sameeyey ninkii qudradeeda lahaa ilan dukaanka ma aadan soo iibsanin adiga oo iyadaa iyo aabbahaana Waa- waa u dalab siman ah jirin.
maarta Waa warshad u intay siman tageen nama dhihina maarta gabar saa ah iisoo sameey ama wiil sidaas ah iisoo sameeyo maartay adiga laguguma keenin alla aad u wada simantihiin hortiisa oo in akramakum cinda allaahi adqaakum ay tahay qiimaynta asiga uu u hayo labadiina ayaa adiga waxaad isu haysataa inaad inaad ka sarrayso.
inaad ka sarraysid bimujarad adiga wax adiga iskugu sheekeeyey ama adiga maartay iyo inta adiga aad isla wada haybta aad tihiin ee idinka iska dhaadhiciyey lagana yaabo adigan inay dadka kale aad qabtid adiga ina adiga aad ka sarraysid inay kaa sarreeyaan ayaga bina aaminsan yihiin Hay. marka dadka noocaasa oo een, niyadjabka oo kale saas oo kale loogu rido ama ee, laheeb sooca oo kale markaad idinka xildhibaan ahaan aad fiirisaan niyaddooda moraalkooda maxaa u sheegtaan ma soo dhistaan horta een, qofka markuu asaga uu isqiimeeyo ilaahayna waa qiimaha asaga maartay abuuristiisa iyo nicmadiisa isaga ku galladaystay sida uu yahay xataa haddii uu iin u yeelo rabbi hadduu ku sabro ilaahay agtiisa maartay ninkaasi waa ka sharfan yahay imtixaanka rabbi ee asaga uu maartay ugu talagalayna alla raalli buu ka noqonayaa laakiin marka qof lagu ciilo ama maalan nin aqoon lahaa meeshii asiga uu mudnaa inuu fadhiisto kani ma gaarin heerkaasi oo ma istaahilo yacnii wuxuu u dhashay dadkaasi laga tira badan yahay ama dadkaasi oo laga heeb fiican yahay ku aan waxba aanan ogeyno ignorant in la keeno sidaa uu ku helo ama uu Ama yacni- guur lagu- ama guur guurka oo maaragtay kale.
gabar isaga markaa ee boqol jeer uu geyn karo inta lagu Right.
heebsooco oo la yidhaahdo waa reer hebel ma geyn karo gabadheena gabadha iyo wiilka waa is rabaan waa laga yaabaa ninka inuu cishoodo nin rag ah ama hadday gabari ay tahay iyadoo dadnimo aan la dheerayn caqli aan la dheerayn aqoon aan la dheerayn inay ku weydo xaqi iyada ay lahayd abuuris eebe ama yacni maaragtay awood yari ee iyada markaas loo nisbeeyey aydan maaragtay ee ka soo qaad aanan lahayn taana marka laftirkeeda cadaalad darada iyo dulmiga oo salka u ah in ilaahay caradiisa ay ku soo degto meesha ka dhacayso ayaa waxay ka tahay yacni wax aad iyo aad in looga fogaado ay tahay sababtoo ah ilaahay baa xadiidulqudsi wuxuu noogu yidhi war ha isdulminina aniga ayaa naftayda ka ilaalishay inii xaramtu nafsii gartay ayaa ilaahay wuxuu yidhi inaan dulmi aniga aan sameeyo falaa tadaalamuu idinku ha isdulminina saa idinka isku dulminaysaan marka nin mas-uul ah intuu meel asaga ilaahay uu u dhiibay ee asaga awooddii la rabay inuu dadka ugu xaqsooro inuu yidhaahdo kaa reer hebel waaye oo aniga waxaan ka baqayaa inuu dadkiisa ay dhibaato igaga timaado ama isaga waxa uu asaga markaasi uu u arkayo ee aanan jirin ku kalena uu yidhaahdo maya ama dadkaasi intaan naga siiya iyaga ee maaragtay cadquureed yah maaragtay kuwaasi waxba ma keeni karaane waxba ma samayn karaan adduunka you see talyaaniga iyo jarmanka adduunka dadka laandheere iyo qab isku haystay bay ahaayeen ee ayaga horboodi jiray berye ayaga looga dambeeyey maantana waa kuwa ugu liita bortuqiiska iyo magartaya waa og tahay adduunka maanta dadka timaha oo maartay oo biyondada leh iyo dadka blue eyeska ah waxay quursanayaan dadka timaha madow oo dhan kulli waxay u haystaan dad ka hooseeya way xaqirayaan markaa fiirisid irishka iyo kuwa indhaha bluega lena sidoo kale wax kastoo indha madow yurub ahow maraykan ahow afrikaan ahow aasiyaan ahow carabta oo dadka u afka xun ee iyaga ee marka adiga aragtid ayaga iyo kan soomaaliga waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood yurub markay tagaan in kan soomaaliga ba la ciseeyo ama afrikaanka oo iyaga ay yidhahdaan this one is more maaragtay maaragtay eh, respectful than this yeah laakiin waxa waaye ma aha waxa soomaalidu ay u tahay adduunka saddex oday haddaad tirsatid masaarada mar aan annaga jaamacadda aan dhiganayna ay yidhahda annaga soomaaliya la yidhahdo aniga inan hebel in hebel in hebel awoowey waxaan gaarsiina kala wada dhan baad sheegaysaa buu yidhi wari aniga marka afraad markaan gaaro waxaa laleeyahay caa'iladii fulaan makartaya يا مركا انت من اين لك هذا الكلام يا شيخ مركا ساري مزيف ذا الكلام مركا مركا انا او عثمانيين ان قالوا ام هلك انك إما اصل لي ماشي انك ايمت كان ادونك وحان انت من اسكو نمت سوماليدا مركا فيرس دقن في عنو هور اي لهيد dadka badanaa weliba aan qabiilka aanan danaynin ee aad fiirisid dhulka xadaarada degay ma jiraan ereyga qabiilka waa laga dhowrsan jiray waa tahay aad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa profesor maxamed cumar dalxa oo uu rameeyey barnaamijka waa go-aankaada ee idaacadda voice of america aad aa u mahadsan tahay professor
isna axmed xasan colaad aad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinayey waraysigaasu la yeeshay brofesor maxamed cumar dalxa kulana yeeshay magaalada muqdisho haatan dhadhaab soomaalida ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhammaantood waxay la kulmaan cidhidhi kaga yimaada bulshada waddanka ay ku dhaqan yihiin sidaasoo ay tahay haddana iyaga ayaa isa sii kala haybsooca haddaba dareenka arrintaas awariyaha ayaa wariyaha v o ed ee dhadhaab aadan xasan tarax waxauu ka waraystay axmed cabdi cumar oo ka mid ah dhallinyarada la haybsooco ayadoo macnaha qurux lisdheereen dadnimo lisdheereen waxba lisdheereen iyo bini-aadinimo oo meel walba laga wada sameyn yahay diin hala dhihin wax walba laga wada sameyn yahay ayaa waxaa jirta wax la dhaho midda koowaad qabyaalad qabyaaladaas ayaa macnaha keenaysa iyo sitaanka koowaad oona soo jirtay ilaa ab ka ab oo macnaha cunug walba dhasho ama dhalinyaro walba soo kaco lagu shubo brograam ah in qabiil la dhaho midgaan ay jiraan taasoo macnaha keentay koowaad midda koowaad midabta koorka koowaad keentay matalan macnaha bulshaad soo dhexgalaysaa adigoo macnaha ka dhashay qabiil midgaan ah ama meel oo lagu wada sheekaysanaya soo dhexgalaysaa adigoo damacsan macnaha dad soomaalibaad soo dhexgashay aad leedo oad ku faraxsan tahay a macnaha haddana maadaama aad hadal ku darsato bulshada meeshii waxaa laga yaabaa in lagaa wada kaco oo lagu yaso oo waxba laga soo qaadin hadalkii aad ku hadashay ama macnaha bulshadii hadalkii aad ku darsatay waa midda koowaad tan labaad waxa keenay in qabiilka la dhaho midgaan zaa-id loo yeeso waa wax soo jiray oo macnaha dagaaladii ka hor soo jiray maadaama haddana burburkii iyo dagaaladan uu dhacayna wuu sii kordhay in lasii yasabo bilkulyanbo zaa-id loo sii yeso nin dhallinyaraad tahay ku nool xeryaha qaxootiga kuna barbaaraya dalkii hooye aanan ahayn dalkii shisheeye ee kenya aad ku barbaaratay dhalinyarada aad la nooshahay badanaa waa dad kenyaana marka dhalinyaro ahaan isleedahay fikirkii qaldanaa ay dadkii hore isticmaali jireen waa uu ku bedelan yahayo jiil cusubaa soo kacay misleedahay wallaahi wax isbedel ah male sababtoo ah maadaama aan dalkan xeryahan kenya aan ku noolahay waan arkay hal boqolkiiba laba ama hal oo macnaha oon ku yasaynin ku taxgelinahayo macnaha boqolkiiba sagaashan laakiinse ma arkaysid boqolkiiba konton oo macnaha oo ku taxgelinaya ama bini-aadinimada hataa ma jirto si xaddhaaf ah ilaa hadda naloo yeesaa sababtoo ah waa wax macnaha lagu shubay brograam ah oo soo jirayba waxaa is leedahay macnaha kenya oo kale hadda waxaa is leedahay qabiil qabiilma ka dambeeyo dadka ku nool ama oo soomaalida kenya ku nool ayadoo saas ay tahayna wuu ku jiraa qabiil oo macnaha la dhaho midgaan in uu jiro way ogyihiin maadaama ay ku ogaadaan inaad qabiilkaas kasoo jeedidna sidii unbay ku yasaayaan mar haddii lagu ogaada inaad qabiilkaada midgaan uu yahay aan kala saarno mataqaanaa dhankan yasitahanka ama midabta koorkan lagu haya qabiiladan laga tira badan yahay amaba dadka ay midabta kooraan tusaale mid iyo laba ma nooga soo qaadi kartaa waxyaabaha laisku midabta kooro hadday noqon lahayd mataqaanaa shaqa raadintii maadaama dhalinyaro aad tahay hadday noqon lahayd dhankii guurka oo kale bal tusaalooyin nooga soo siibal waan kaa siin karaa waxaa ka mid ah mathalan shaqaad raadinaysaa ama meel baad tegaysaa ama nin dhallinyaraad tahay oo shaqashaqa raadis ah meel baad tegaysaa waxaad leedahay niyo xarfadaas baan aqaanaa ama shaqadaasaan aqaanaa shaqadaasaan rabaa ama macnaha ishaqaaleeya waxaa lagu leeyahay waa lagu macnaha waa lagu ablay garaynayaa ama macnaha maxay ahayday bal laba beri saddex beri kabacdi lagu soo noqo nafaas waa jira oo aan kusoo wici doonaa isla meeshii haddaad kusoo noqoto maalin maalimaha ka mid ah waxaad arkaysaa nin kale meesha la shaqaaleeyey taasoo aad ku doodi karto maxaa aniga aad iga ballan qaaday ninka maxaad u siisay ilma adeernimo iyo qabiil iyo wada dhalashaa u geysay adigii jaa waa lagu ogaaday macnaha in ciddaas aad tahay saasaa lagaaga saaraya okay bulsho kalaad tegaysaa ama meel kale matalan suuq baad tegaysaayoo waxaa rabtaa hataa inaad gadatid oo tukaan ah aad tegaysaa hebel wax iga gadbaad leedahay nin kalaa isla markiin tukaan soo hormara oo laga gadaya adigii waad taagan tahay taas oo ku tusinayso macnaha midabta koorka ama noqotaa yasitaanka kolley anaga in nala yaso unbaa nugu jirta ilaa hadda badanaa dadka la midabta kooro soomaalida waxaa lagu yaqaanay dhanka guurka oo kaliya ugu badan tahay wax dadka lagu midabta kooro oo looma ogolo mataqaan inay guursadaan qabiiladan kale oo isku sheego inay yihiin inay laandheerayaal yihiin bal dhankaas oo kale mataqaana ma isleedahay waa laydinku midabta kooraa boqolkiiba boqol waa nagu midabta kooraa haddii gabar oon ahayn qabiilkeena aan shukaansano runtii maadaama aan midgaan nahay runtii waxaan u malaynaa soomaalida kale inaan ka qurux badan nahay oon zaa-id aga qurux badan nahay haddii gabar kale aan isku dayno inaan shukaansano oon soo xaragelino oo macnaha oo dhaqankii dadka ay isdhexgalaan gabadhii anagoo jecel ku abuurnay ama macnaha sheekadan dhexmartay dadkooda hadday ogaadaan heer waxaa la gaarayaa gabadhiiba macnaha nafsadeeda la dhaafiyo taasoo keenayso maadaama aniga aan midgaan ahay ay ila sheekaysatay taasaa keenayso midda koowaad tan labaad waxaa keenayso haddii gabar anaga teen ah wiil oo cedahaas kale uu jeclaado ama sheeko dhexmarto sidoo kale laiskuma ogolo dagaal baa ka dhacaya markaan usoo laabano xeryaha qaxootiga dadku waxay ka wada siman yihiin qaxootinimada qaxootinimadana dadka badanaa waa lagu yesaa oo waxaa la dhaha waxaa tihiin dad dhulkiini kasoo cararay dad dulaysan yaa tihiin marka adiga ma is leedahay dadku qaxootinimadu waa ka siman tihiin oo isbedel yaa yimid mise weli waa ay jirtaa is leedahay wixii soomaaliya ka jiray wallaahi horta halban micnaha oon ka wada simannahay halna ma ka wada sinin waxaanu ka wada simannahay in aan qaxootiga ku wada jirno qaxooti nahay innagoo qaxooti aynu nahay oo hal meel degannahay oo xare aan ku wada jirno iyo aynu wax ka sugayno oo macnaha hal gacan waxna lagu siiyo baa haddana wax micnaha yasitaankii ku jiro oon sii hoos joogno weli sidii u liidano waan dareemi karnaa
waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo muddo sanooyin inta ku noolaa waxaana kamid tahay ururka dhalinyarada ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ka jiro maisku dayday inaad bulshadan khaasatan dhalinyaradan aada ururkan ka wada tirsantihiin inaad u ololeysaan dadkan la faquuqo wallaahi waa isku dayay laakiinse wax micnaha oo hadalkayga ka soo qaaday ama micnaha dacwada aan jeedsanay ama micnaha brocesska aan qoranay wax sii tixgeliya ama hor u qaaday ma jirto taasoo keenaysa hataa meesha shaqaalaha joogo ama aada codsiga u qoranayso u n noqotaa ama meel kale noqotaa waxa codsiga ama xaanshama warqadaha kaa qabanahayo waa cidihii uun ka shaqaynhayo ay ku ogyihiin macnaha adigana ciddii inaad tahay sidaas darteeda macnaha codsiga aad qorata ama waxyaabihii aad xagga geysata horumarkii aad samayn lahayd dee hoos baa loo dhigayaa wax sii soconaya male mis leedahay isbedel wuu iman karaayo fikirkan qaldan ay dadku aaminsan yihiin waa laga gudbi doonaa sanooyinkan soo socdo wallaahi waa laga gudbi karaa haddii hal ay noqoto oo macnaha oo ah soomaali soomaali weeye in soomaalinimadii ay soo noqoto waa laga gudbi karaa laakiin intuu weli qabiil jiro lagama yaabo in laga gudbo weli way sii kordhaysaa un
aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhalinyarada ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo wariyaha v o eda deegaankaasi aadan xasan taraax uga warramayey dhibaatooyinka ay leeyihiin falalka haybsoocu dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in habeenka khamiistan aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinno kaleoo ka hadlaya dhalinyarada iyo haybsooca kuwaasoo ka jira magaalooyinka ay soomaalidu ka degto bariga afrika haatana dhinacii kelimaha sugaanta waa heesta ikraam iyo fanaanka cabdiqaadir shigshig
codkaasi baxsanaya cabdulqaadir shigshig iyo heeskaasi igraan intaasi aynu kaga gudubna haatanna waxaa aad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ku saabsan haybsooca barkhad jaamac xirsi oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda beelaha la haybsooco ayaa waxaa barnaamijkan uu noogu yahay marti waxaana noo haya ismaaciil xuseen farjar kulanti wacan dhegaystayaal barkhad jaamac xirsi waa aqoon-yahan sidoo kalena wuxuu hore u ahaa la taliyaha madaxweynaha somalilan u qaabilsan arrimaha dadka la haybsooco hase ahaatee xilkaasi wuu iska casilay wuxuu ka hadlayaa duruufaha ku xeeran dadka la haybsooco iyo weliba siyaabaha ugu habboon ee aragtidaas loo bedeli karo barkhad wuxuu marti ku yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo uu khadka telefoon kaga qayb galay isagoo ku sugan magaalada hargeysa inta barnaamijkani socdo qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya ugu horreyna waxaan barkhad weydiiyey bal sida uu arko erey bixinta ah dadka la haybsooco wallahi guud ahaan marka dunida loo eego magaca haybsooc waxyaabaha ay ku dhaqmaan dalalka cunsuriyaddu inta badan ay ka dhacday haddii aan south africa oo kale example usoo qaadano abaxelkii ama midabtakoorkii ka dhacay de wuxuu ahaa mid ku salaysan midabtakoor muuqaal ah oo xanuun badan runtii dheliyey taasina waxay kaliftay in kacdoon shacbi uu dhaco oo intii isku midabka ahayd isku mabda noqoto terminology-baga ama luuqada ingiriisiga waxyaabaha la yidhaahdo dadka laga tirada badan yahay ama minoritiska ereygaasa iyaga loo bixiyey imaa haybsooc marka haybsooca laga hadlayo mashaakilku wuxuu inta badan ka taagan yahay soomaalidu waa dad homogeneous society baa la yidhahdaayo isku luuqada isku afa isku deegaana isku midaba isku dhinac kastaba dee waxa weeyaan wax kasta wadaaga oo wax differentiality o ama wax lagu kala saari karayaa ayna jirin marka sababta keentay haybsooci waxa weeyaan un taariikh qoraalana lama hayo inta badan soomaalidu waa oral society de marjac ama madxaf loo noqdo oo ay taariikhdu ku suntan tahay haddii xaadisa dhacdayna maysan jirin laakin waa wax isaga salaysan un haddii rabbi badankiisa leeyahay wax dhaqan oo la kala dhaxlay oo la iri reer hebel reer hebel ma geeyaan there is no reason la caddayn karayana oo wax waxyaabaha qaar la taaban karayaa jirto oo den marka waxay noqotay in group gaar loo faquuqo la yidhaahdo sida kale waynu siman nahay hawlaha kale waa la wadanaya lakin in terms of markay noqotay in la isguursado ama la isdhex galo idinku waad naga haybsoocantihiin marka soomaalida gruubo fara badan oo sidaasa oo dega soodka ama koonfurta soomaaliya waqooyiga bariga iyo galbeedka soomaaliyaba way jirtaayo waxay noqotay marka in la yidhahdo beelaha la haybsooco haybsooco markaa maaha mid shaqo ku salaysan iyagu ama kubisan oo iyagu waa dad maasa oo muruqmaala oo shaqaysta oo tafa oo kaalin muuqata nolosha soomaalida guud ahaan kaga jira laakiin haybsooci wuxuu dhacay guurkii marka isirkii iyo abkii laysku soo gelayay ayaa iyaga gas isolation loogu sameeyey marka waxa weya xididkii xigaanimadii soomaali ay wada wadaagi lahaayeen ayaa meeshii ka baxday marka waxay noqotay group bulshadii kamid a oo la dhaqana oo la diina oo la afa oo gees loo saara marka waxaa la yihi bulshada la haybsooco terminologyga haybsooco sidaasuu ayuu ayuu ayuu ku yimid ma la odhan karaa barkhadow iyaga laftigoodu qayb bay ku leeyihiin arrimahanoo iyaga qudhooda ayaa ayaa qayb kule dad doodaa dad baa qaba bal maxaad ugu jawaabi lahayd runtii waxaan qabaa mashaakilka ama aafooyinka ugu waaweyn ee soomaali maanta ka degi laadahay ee milgihii iyo maamuuskii iyo micnihii soomaali ay dunida ku lahayd inay soomaali sun tahay ka dhigay cuqubada maanta la garan laayahay xalkeedu waa dhibaatada iyaga laga galay actually marka runta aan isku sheegayno ilaa ilaahay loo noqdo oo dadka ciwad la siiyo oo dhibtaa laga galay xuquuqdoodii siyaasiga ahayd iyo toodii dhaqaale iyo toodii tacliimeed iyo toodii lagu dhisi lahaa dib loogu noqdo oo dadka lasoo kiciyo mooyaane midnimada iyo wanaagga soomaali raadinayso marnaba horta suuroobi maayo waa cuqubada koowaad marka la leeyahay iyagaa waxaan isugu wacan for example de waxa weeyaan gobolada aad degan tahay ilaa maalintaad dhalatay ilaa imika oo aad stageka soo gaadhay haddii lagu leeyahay ma geydid ama waxaa tahay waad naga hooseysaa oo maskaxdaada lagu canqariyo psychologically waad dhimanaysaa waxa weeyaan dadkan midabkooda marka laga yimaado way ma irdoorsoomeen gumaysi maskixiyana baa ku dhacay way kici waayeen marka qof jiritaankiisiiba la diidan yahay subaxdii markuu soo toosa maqaaxi uu soo galo hayrtiisii la isku caayo yacni inferiority-ga iyo uqdada psychologically qofkaasi uu qaadaya ama hankiisi himiladiisa nololeed heerka gaarsi yacni istaagayso waa la dareemi karaya marka in la yidhahdo iyagaa qayb ka ah waxaa sababaya qofkii inuu isdhiibo noloshii uu uu ka quusto de waxa weya waa dhibaatadan dadkii majority-ga ahaa ama ka dhaqaalaha badnaa ama ka dhaqdhaqaaqa badnaa ama ka aqoonta iyo adduunka iyo awoodda badnaa kaga imanaysaa ayaa qofku inuu qayb ka noqdo uu isdhiibo sababaysaa dhib inay qaybta ka noqdaan sidaasay tahay laakiin dee way jiraan dad fara badan oo ka dhiiriyey oo yeeli waayey oo halgan nololeed ka dha- galay oo kaalin muuqata hadda nolosha kule oo soo kacay marka dee wax boqolkiiba shan iyo sagaashan iyagu qeyb ay ka yihiin maaha boqolkiiba shan iyo sagaashan darafka wax ka tirsanayaan bay ka imanaysaa darafka wax tirsanaya boqolkiiba shan bay ku leeyihin oo iyaga muhiimadooda waxay ahayd inay yidhahdaan kas waanu sumanahay waxdi dheer tahay ma jirto inay aqbalaan ihaanaysiga iyo dulliyeysiga qofkan isaga dee la midkee la muuqaalkee la midabkii uu kula kacayo ayaa ahayd inuu heryada iska tuurabahay taasuna iyagu qeyb kaga yihiin laakiin dee dhibaatada weyna dee soomaali kaga imanaysaa ka badan bal mid ka mid a dhegaystayaashu had haatan khadka si toos ugu jiro magaalada hargeysa bal magacaaga adoo ku bilaabay iyo fikirkaaga magacaygu waa mubaarak maxamed careef waxaana kasoo hadlaya magaalada hargeysa n run ahaanti anigu waan kasoo horjeedaa in la tokoro dad ila dhaqana ila diina ila awooda ila midaba ila dadaal iyo kartiya waxaan aaminsanahay inay la mid yihiin ila karti inay ila dadaalna yihiin anigoo hidadeeda hal abuurnimana ku cabiraya waxaan taageeraya aan leeyahay n haddii aad qabiil iyo qoloqolo ku faantaan qabka joojin weydeen qayb qayb jeclaateen xumaan qaayabaysaan sama qaadan weydeen anna waxaa la qolo ahay waa kanu qasti iyo qowl naga dhexeeyaan ku midaysan nahay qaran haddii aad quruumaha wax la qaybsan weydeen qeyrkiina ka hadheen giddi kala qalooteen qaladkiina dan moodeen qumaatiga ka boodeen quursiga jeclaateen anna waxaa la qolo ahay waa kanu qasti iyo qowl naga dhexeeyaan ku midaysan nahay qaran kaasuma annagu wax isku nahay kaasuma annagu Waan waana gartay.
kasoo horjeedaa midabka sokorka waan garta en wax su-aal ah oo aad weydiin lahayd barkhad may en fikirkaaga waxaad ku cabirtay un inaad en ma tixdaa yare kooban aad aad kusoo Mm.
gudbisay ha inaan la mid ahay lana fikir ahay inaan la tokoorin dad qof ila midaba qof ila diina qof ila dhaqana aad aad umakhtaara u mahadsan tahay en dhegayste kale oo k- naga soo biiray dhinaca en, puntland bal magacaaga adoo ku ku bilaabaya iyo halkaad joogtid magacayga waa cismaan cabdullaahi daahir waxaan joogaa magaalada qaro waan gartay en barkhad jaamac xirsi ayaa eh, si toosa inoogu jira oo haatanna ku dhegaysanaya en haddaad jeclaan lahayd fikrad ama su-aal waxaan fikrad aan ku darsan lahaa horta dadkan la leeyahay waa la midabta kooraa haye caqabad iyaga waxay qabaan in ah marka laga laga eego xagga dawladaha inayan kulahayn maqaam xagga dawladda horta soomaalida waxaan dhihi lahaa inay dadkan oo kale ay gaarsiiyaan maqaam sare dhinaca dawladaha oo kale markadna waxaa weydiin lahaa idinka dadkan la midabta kooro xagga marka laga eego bulsho ahaan maga waxaa lagu dhaliilaa nidaam waxaa lagu dhaliilaa xagga dhaqanka inayan bulshada kale la mid ahayn taas iyada maxaa ka jirta waan gartay en, barkhad baynu s- jawaabta siinaynaa isagu si u caddeeyo hadduu su-aal kuu qabanaysa kugu soo noqonaya barkhad
waa mahadsan runtii aan ku horeeya mubaarak yare oo ninka hargeysa waa nin suugaayahanaa waa nin jecel sidaa uu sheegay sinaanta iyo wadajirka ummadda waanu ku mahadsan yahay wax badanna waanu wada wadaagnay runtii waa nin karti badan walaalkayga iminka hadda puntland ka soo hadlaya su-aasheeda jawaabteeda mir baan sixi dhahaaye horta midabta koor maaha qadiyadu ee waa hayb waa qofka qabiilkiisii iyo qofnimadiisii een, iyo qadarkii ilaahay subxaanahu watacaala een, uu siiyey oo meel een, aan u qalmin la dhigayo taasi intaasaan ku sixi lahaa xagga dhaqamaadka kolleyba dee ummad een, dee jirta dee marka markay marka dee ay inay akhlaaqdooda iyo aqoontooda iyo adduunkooda iyo aragtidoodaba dunto oo ummadda kale ka hooseyso dee waxaa keenaysa inta badan een, een, curfigan een, foosha xune ee soomaalida kaga imanaya dee diinta iyo dadnimada meelna aan ka soo gelin marka kolleyba dee waa dhici karaysaa qofku markuu dee drop out noqdo ee nolosha kaalintu ku lahaa uu ka waayo een, dee inuu maad aragtayay een, dee culays nolosha uu ku noqdo oo ama een, uu noqdo dee nin een, een, falqanalaasa wada ama marka waa dacaayaad inta badan loo geliyo een, bulshada dhexdeeda oo dee masalan haddii aan tusaale usoo qaato waa ummadda keliyaata ee aan hadday puntland tahay hadday somaliland tahay hadday soomaaliya tahay santaradeeda aan la arkin tu iyaga kasoo jeedo laleeya waxbuu xaday waa dad kaalin muuqata nolosha bulshada kaga jira waa dad farsamadii kabaha waa dad timihii waa dad een, birtii iyo cuntadii iyo maacuuntii wax lagu cunay xitaa dhakhtarnimadan iminka modernka ee farmasiyada loo furtay awalda iyagaa wiilasha iyo gabdhahaba gudi jiray iyagaa xilidaqlaha goyn jiray iyagaa toobinka ahaa iyagaa medhicinka iyo dawooyinka gobolada soomaali degta u qaabilsanaa iyagaa neefkii qaraya oo midgeynaya iyagaa yacni kaalin muuqatay dee nolosha ku jira dad culays nolosha ku amnayahayn haddana intii iyaga ciwaad iyo abaalmarin iyo sharaf ay ku mudan lahaayeen baa tay ummadda u qabanayaan lagu yasayo oo lagu nidgaameysanaya marka haddana dacaayaadkan ummadda la falgala un baa odhanaya dhaqamaadkaas ay leeyihin maxay bay leeyihin maxay bay leeyihin maxay bale xitaa iminka marka laga hadlayo gobolada ay soomaali ka degilaada koonfurta oo kale dhibaatooyinkan ka jirayo fawdooyinkan ama suurooyinkan diinigaaye iyo gruubadan ishaya yani waa dadka keliya ta aan isuran ku aargoosta inaad aad kacdoonada soomaaliya ka jira aada gashaan waa dad aan nabadgelyada iyo xasiloonida xitaa ummadda ilaaliyo weeyaan hargeysa somaliland waa de wa waa la yiqiinaa puntland waa la yiqiinaa dad fawdiya rabash xitaa iyo khalkhal amnigelin ummadda u samaysan maa isla maantay idiin gashaya aargoosta xitaa waa dad ilaahay ku samraya Waan gartay.
marka waxaan Barkhadow.
qabaa runtii waa iska dacaayaan hadda marka xirfadaha laga hadlayo oo aad soo hadal qaaday oo een, tusaale ahaan wadamadan reer galbeedkana waa waxyaaba aadka loo tixgeliyo haddeer xirfadaha waana een, aad baana dee dadka soomaalida qudhooduna aad bay ugu baahan yihiin W- arrimaha marka laga hadlayo ha ahaato een, farsamada gacanta oo waxyaaba ugu badan ee loo baahan yahay ka mid tahay Een, eh, miyaan maxay iyagu cid kale uga baahan yihiin tusaale ahaan guurka dhowr jeer ka hadashay mar hadday xirfadoodii wax walba haystaan iyaga qudhoodu miyaan u baahnayn inay bulsho ahaan isu dhis intay isu dhisaan iyaga loo baahdo oo ay tusaan dadka kale in iyagun loo baahan yahay keligood taas miyaan wax badan ka tari karaan hadday iyagu qudhoodu intay olole galaan aanay dadkan kaleba u baahnayn inay iyagu ay noqdaan bulsho iskood u dhisan wallahi waa su-aal muhiima runtii oo dee maanta example hadday hargeysa ayaan joogaaye hadday strike sameeyaan ama shaqo joojin sameeyaan de waxa weeyaan shanta ko- shanta boqol ee ra-iisla hargeysa ku taala de ummadda waa dareemi karaysaa wiiga dalina laydin xiiri maayo noocaddii bulshadu wada ekaanayso haddii eh, masalan eh, dee cuntadii iyo meecawdii iyo de wanaagii ay wadeen marka walaal unityga iyo isku tashiga iyo waxaan u saamaxayn xaaladda nololeeda ay ku jiraan because of markay taladu ummaddu ay kobcayso ay taladoodu meel noqonayso ay arrimaha kani soo dhacayaan waxa weeyaan qofku markuu nolol maalimeedkiisa intuu meel dhigo taa tuka weyn isleeya ku tallaabsay dee heer qofnimadiisa intuu dhaafo qoyskiisa dhaafo qabiilkiisa dhaafo qarannimo u fikiraya tala ummada timaadaayo isku duubni timaada marka nin noloshiiba halgan nololeed ku jiro nolol maalmeedkii geninkii hore soo saaraya geninkii dambena haddana ku noqonaya ama biratuma ama rays ama yacni noloshii xardiya daway taasi waa adkaanaysaa xaggan yurubta oo kalena dee wanigaan guba imide waa waa waxa weeyaan iminka ingiriiska oo kale ragga ugu caansan eh, family dhan oo smith la yidhaahda eh, de- de- de- ayaa jiro oo ree smith la yidhaahdo dee kabaha company dhan oo dee eh, eh, sameeya qisooyinka bartaa ka dhaca eh, inta badan xikaayaad kale waxaa kamid a inta bartaa aad joogto oo kale dee boqol kiiba shan iyo sagaashan soomaali magacan bay ku joogtaa ilan runta marka marka teeda dhabta loo soo noqdo waxa weeyaan eh, niman fara badan oo madaxo ii sheegay immigrationada maraykanka iyo ingiriiska joogay oo la kulmay waxay sheegeen in soomaali oo dhani magacan gabooyaha madhibaanka muusadariyada een, ninka la yidhaahdo nimanka la yidhaahdo anaafiinta ama yibraha magacyadaa laysku dhiibo oo runtii la sheegto marka nin baa ii sheegayey inan tumaala oo muxuu ahaatay qolooyinka birta tuma oo reeraha kasoo jeeda ayaa talyaaniga tegey kadibna een, company buu shaqo ka helay kadibna odaygii baa ku yidhi waar maxaa taqaanaa markaasuu yidhi birtaas iyo farsamadaas iyo waxaasaan leenahay familigoodii oo dhan buu yaro inan darafkii kale wax isbidayo oo la joogay baa inankiibaa maalintii dambe inankii tumaalka ahaa baa jabay kadibna waxaa la yidhi war baxnaanaad u baahan tahay bal qof soomaaliyeed oo dee dhaqankaa iyo garanayo ku baxnaaniyo saxarada iyo kaadida iyo waxaa kaa qaado kolkaasaa maasu wi waar saaxiibkay baa muddo bilaa camal ahaayo dee ninkii tolkay ahaayeen eh, iska soo raacday goboladii soomaaliya ninkii buu yeerayo laba sano oo ku bilaa camal ahaayo bartii buu yidhi dee aniga ii shaqe oo dee lugtii baa i jabtay ee dee ixanaaneeyo saxaradiiyo tolkii baa maqlayo deegaankii jooga waa arrin qiso dhacday oo waa macruuf waa la wada yiqiina haddii de imika waaba la maqlayo kadibna waxaase idhahdeen warma maantaad een, een, een, een, een, saxare midgaanaad qaaday naga dhimata markaasuu ereygaasi mana afka kuma ficne maasuu yihi waar barida midgaanka een, dahab baa ku jira marka yacni wa wu- wuxuu tusay wadciga nololeed ee meesha yaallaa inay tahay un in xirfad lagu horumaraya haybhaybtii iyo qabali qabaligii iyo iyo iyo iyo ismaaciil oo runtii een, bartaa lagaga yimid marka waa ummad transformation ama dhalaangodi maskaxeed iyo fikirkood oo ay ku fikirayaan u baahan in runtii wax laga bedelo wayna ka faa'iideyn lahaayeen maanta hadday aragti xitaa kuwa businesska ku jira hadday warshado kabi iyo iyo iyo iyo iyo sanaacaad sameeyaan dadkan aqoontooda waa waa waa laga macaashi lahaa runtii laakiin weli may dhicin barkhado qof kale horta su-aashiisa intaana kugu soo noqonaan siiyo een, dhegeyste kale oo ku jira Een, bal magacaagadoo ku bilaabaya Hello, asalaamu calaykum calaykum asalaam Walaa, magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed maxamuud waxaan joogaa magaalada hargeysa waan gartay su-aasha aad qabtid in barkhad laga su-aaloy baan weydiinaya marka hore barkhad waan salaamaya su-aashaan weydiina waxa weeye dhowaan barkhad wuxuu yidhi annagiyo beeshayduba hal xisbi baanu ku biiran laakiin siyaasad maanta Marka- kamiidaan hadlayn
siyaasad kama idaan hadlin okay waa raalli hal su-aal kalaan weydiinaya oo aan ahayn siyaasad oo kale marka m- magaalada hargeysa eh, hadda waxaa kusoo kordhay rag kale oo xirfadlayaala oo tusaale ahaan oo kale eh, timatarayaala oo magaranaysa farsamo yaroo casri iyo wata eh, dee meelo yaroo eh, qurqurux badan runtii dhisanaya marka barxad waxaan leeyahay idinku xirfadlayaashiina in inta isu yimaadaan oo mar walba hababka casriga ah ay la jaan qaadaan maanay ka habbooneyn tusaale ahaan oo kale hadda magaaladii hargeysa ethoobiyan baa ay dadka intooda badan ka xiirtaa Een, marka ereyga taas ereyga ah een, da- xirfadlayaashiina in- inta ka saro bulshadun baynu nahay macnaha xirfadlayaashiina inaad isticmaashaan eh, yar ist- eh, yar ku yar talin lahaa runtii waa mahadsan yahay haddii su-aasha isagaan ku celiyo walaalkay waxaa odhan lahaa kolleyba dee eh, nin eh, shisheeye ah oo maad aragtayay aan dalka iyo dadkaba u dhalan oo dalkii haddana ganacsi kasoo doontay sababtaad ugu eegto walaalka inuu suuqa ka saarayo dee khalad baaban u arkaya inaad adigu kaalintaada ka gasho way habooneyd oo aanad anigoo keliya igu soo leexin ama gruubkan kale aynu si gaara uga wada howlgalno marka waxa weeyaan waa waa waa philosophy kalaa meeshan ku jirta runtii su-aasha haddaan kusoo noqdo jawaabteeda maayirka magaalada hargeysa waanu ka aragnay eh, eh, lix bilood ka hor waxaa la sameeyey iskaashatada ra-iislayaasha somaliland nin deeq la yidhaahdo ayaa guddoomiye ka ah board iyo structure bay leeyihiin certificatekoodii baa la siiyey Een, ra-iislayaasha magaalado dhan bay diiwaangeliyeen idkaadadii bay u sameeyeen waxay u sameeyeen kii caafimaadka Een, marka in iyagu capacity building loo sameeyo oo dhaq- een, een, sancadoodii la hagaajiyo oo runtii la wanaajiyana way ku hawl jiraan Een, haddana ujeedo kalaa soo baxdayo qofkii wuu ka xishooraya inuu yidhahdo anuu ree hebelaa ra-is furtay oo hargeysa ka dhacday intuu nini xaggaa ka yimid intuu ra-is furtay in la yidhi ree hebel baad ceebanaysaa ixid oo markii dambena meheradii laga xidhay marka waa waa root ethoobiyaankan gurubo kalaa soo dhex maraya oo keensanaya oo meeradii furanaya kadib markii ethoobiyaanka u joogaa ree hebel kalena way leeyihiin marka waxaan jeclaa inay iyagu caadi ugu bareeraan xirfadda inaana ka xishoon baan ayaan jeclaa laakiin way jirtaa iskaashatadaasi oo waa la wada diiwaan geliyey si fiicanna runtii way way u socotaayo dowladda hoosena runtii si fiican bay eh, ugala shaqaysaa eh, qolada iskaashatada Waa iyaguna gartay.
hawsha runtii way wadaano way jirtaa Een, nin aqoon-yahanaa tahay siyaasina waa tahay Een, meelo kala duwan oo dunidaana waad martay bal duruufahan taagan siyaabaha looga bixi karo bal adigu maxaad ku talin lahayd wallahi runtii anigu muddadii een, afarta sano ahayd ee madaxweyne siidaayo aan la taliyaha uga ahaa arrimaha bulshadan hadda aynu ka hadlayno runtii talooyinka iyo tusmooyinkan inta badan tabinaya waxaa ka mid ahayd in miisaaniyada qaranka somaliland loogu daro sanad kasta sida gobolada bariga un percentageka ugu jiro oo kale loogu daro oo lacaga deymaha la amaahiyo oo iyagu ay een, ku kobciyaan dhaqaalahooda oo sanadkiiba een, shan qof ama toban qof lacaga deymaha la amaahiyo oo business waaweyn ay ku furtaan in scholarshipyada dunida laga helayo qaybtooda iyaga laga siiyo Een, in een, markay dadku dhaqaale ahaan isgaadhaan aqoon ahaanna isgaadhaan way isla falgeli karayaan marka waxaa ka dhalanaysa markaa in qof professorii soo baxo marka titleku qofku qaadanaya la odhanaya professor hebel oo jaamacadda hargeysa wax ka dhiga titlekii uu watayba markaa heerkiisii qofkii muquuranaysa ama siyaasi hebel ama doctor hebel ama yani kobcintan sare dadka loo soo qaadaya waxay boqolkiiba shan iyo sagaashan ka qayb qaadeen marka waxaan u arkayay in wacyigelin heer qarana ama shirweyne qarana la sameeyo oo soomaali ama somaliland oo kale la isugu yaro layidhaha xaggee salaadu ka xidhmanaada dhibtu ma guurba ma dhaqaala ma isdhexgalba kadibna marka brainstormingka la sameeyo ajendaha boontiyada koowaad kow iyo laba iyo saddex dowladdu marka ay fuliso oo dowlad waxa ay ka daaca tahay marka la helo ayay haddii sidan kusii socotana de bulshadiiba culays ku noqonayaan marka dambena de foodo amniya xitaa inay khalkhal geliyaan de inferiority uqdad ay qaadaan marka kolba bulshadii kasii dheerayso ayaa dhici karaysa dadaal badanna runtii waa jiraa oo waxa weeyaan runtii een, aan uga mahadnaqayno een, cid kastoo kaalin ku lahayd hadday iskuullada brevet ka tahay hadday jaamacadaha tahay yani scholarship koota ah ayay u xidhaan haddee nuuraddiin salaama waa kuwaan xusi karayo een, ilay secondary school jaamacadda hargeysa professeerka jaamacadda golis haysta weliba gaar ahaan jaamacadda golis oo ku tilmaaman oo ku suntan iyaduna qayb gaara iskuul gartay.
xitaa iyadu ay ay ay ay ay- ay- ay- ay- dadka ufurto bishii shan boqol oo dollar jaamacadda golis ay ka bixiso aqoonta lagu kobcinay shirkadda telesom oo kale ma- maraakis waaweyn oo xaafadda daani ku yaala oo dadka gabooyuhu dhigtaan oo diinta ilaahay lagu baraa jirta dowladda hoose oo kale maayirku iskuul kale oo akaademiyadu ay daani ka furtay ayaa jirta oo- oo oo- oo- oo ka qayb qaataan Een, marka runtii isbedelkaasi waa gartay.
jira waan gartay Een, qofka ugu dambeeya aan siiyo su-aashiisa eh, oo haatan khadka inagu soo biiray bal magacaagadoo ku bilaabaya walaal farjaro aad baad umahadsantahay waa nageeye cali weeyaan xaggaad joogtaana cabdisabaan kaala soo hadlaya ismaaciil barkhad jaamac xirsi baa marti ku ah si kooban su-aashaada gabagabada baynu joognaa n anoo soo koobiyo ismaaciil oo kolley n dee barnaamijka waan la socday intii kolley n wuxun baan doonayaa barkhad inaan weydiiyo kolley haybsooc ereygaasa ayuu ahaa baan jeclahay dulucda doodu iyo dadka laga tirada badan yahay kolley ereyadaasoo imanka aan u arkay inay saxaafaddu ay aada u isticmaasho haddana anigu shaksiyan waxaan qabaa in sidii hore marka loo eego haybsoocu aanu maxaan ku dhahda soomaalida beri hore hore hab- hablaha beeshaasi kasoo jeeda waabay adkaydba in la guursado oo dadka aan beesha ahayn ay guursadaan laakiin hadda dee dhaqamo fara badan oo meelo kala fara badan inaga saameeyey marka la eego waa hablo fara badan oo soomaaliyeed oo qurbihii intay tageen dee rag aan isku diin iyo isku asal iyo isku jinsi iyo isku dad iyo isku daltoona aynaan hayn la guursaday n ima muuqato maxaan ku dhahdaa ismaaciil iyo barkadow sabab fara badan oo hablihii reerka maxaan ku dhahdaa soomaalidu hadda maxaan ku dhahdaa ay u haybsoocaan marka anigu shaksiyan waxaan qabaa in haybsoocu berigii hore siduu ahaa marka loo eego iyo maanta siduu yahay uu aada uga yar yahay laakiin hadda maxaan ku dhahda saxaafadii oo fara badatay un malaha ereygaasi aada loogu celceliyo n marka intaasoo talaabaan barnaamijka ku darsan lahaa barkad iyo dadaalkiisana runtii waan bogaadinaya laakiin waxaan aaminsanahay in beeshaasi saamiga ay ku leedahay guud ahaanba maamulada dhulka soomaalida ka jira xaqa bay u leeyihiin inay helaan oo saamigii beel ahaan ay ulahaayeen maxaan ku dhahdaa heer wasiir gaarsiisan iyo heer madaxweyne iyo meel ka sarreysa hadday doonayaanba ilaa iyo jagooyinka ugu hooseeya inay heli karaan oo taa ay xaq u leeyihiin laakiin ereygaasi lagu celceliyaa waa la haybsoocay waxaan aaminsanahay in haybsoocu Waan sidii gartay.
hore ka yaryahay uu barkad arrinkaasi uu talada ku darsado aad baad umahadsan tahay aad umaadsantahay barkhad baan gebagabadii siinayaa Een, barkhadow waad maqashaa een, fikirka dhegeystaheennana waad dhegeysanaysa wallahi runtii walaal waxaan kusoo gebagabayn lahaa qodobka koowaad in eh, darafka wax tirsanaya iyo kuwa wax laga tirsanayaaba ay u noqdaan ilaahay diintiisa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa de eh, kitaabkiisa qur-aanka ah dee inoogu sheegay wanaagay diintu leedahay xalka dhibaatadanna waxay dhex taallaa uun waa qaadashada kitaabka ilaahay oo waxay nagaga filan baa suuratulxujuraat oo keliya haddii culimadu sideeda ay ummadda ugu sheegaan fasirkeeda oo carabka ay ku dhuftaan dhibaatadan taagan inay soo ay soo soo afjeer bilahayd waxaa kaloo fursadan kaga faa'iidaysanaya culimada soomaaliyeed meel kasta daafaha dunida ka joogaan waxaa si naxariisla uga codsanaya doorkii kaga gudboonaa qadiyadan ee wacyigelinta diiniga ka ahaa inay nadwooyin joogtaa ka qabtaan oo cudurkaa bulshada dhex yaala ay ka wacyigeliyaan waan gartay waxaan labaad oo aan codsan lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele oo runtii dadaal badan soomaali geliyey inuu qadiyadan dadka laga tirada badan yahay ama dadka la haybsooco ama ereyadaasi ay ku dhaceen oo runtii dad gaf badan laga galay ah oo beeraha gabooye ah ee daafaha dunida degan ah in qadiyadooda bal mar shirarkii soomaali uu qaban jiro oo kale bal shir heer qaran ah uu ka dhigo oo bal arrintaana madaxweynaha jabuuti hoos uu eego maadaama oo nin u bisil dhibaatooyinka soomaali haysta inuu wax ka qabto uu yahay waxaa kaloon bogaadin lahaa guud ahaan bulshada somaliland oo dad aada u qiimo badan ah oo dad nasab ah oo dun xariira lah oo jecel isdhexgalka iyo wanaagga laakiin curfi siyaasiga uu jiro oo xagga siyaasadda amba ka qaybgalka talada dalku ay haybsooc fara badan bulshadan ku hayso waan dareemi karaya laakiin waxaan ummaddaa ugu mahadnaqayaa wanaagga iyo qalbi wanaagga u hayaan qadiyadanna wax ka qabtaan nintooda badan ee aanu bartan kusoo gaadhnay ee sidaa noo dhiirigelinaya waa inamada hadda iyo dee dadka ka wada qayb qaadanaya idinka kafiyo oo ahaana waxaan idinkula telin lahaa gaar ahaan adiga iyo de madaxda kale iyo maamulka iyo mas-uuliyiinta v o a-da inaad qadiyadan ihtimaam gaara siisaan Aad baad ilaa iyo mahadsantahay.
inta hadafka laga gaaray waxaan ismaaciilow aan aan ku gebagabayn lahay oonan ilaawi karaynin runtii oon jeclahay inaan bulshada soomaaliyeedna xasuusiyo ummadana aan aan mar labaad aan ku baraarujiyo abwaan yuusuf cismaan cabdulla yuusuf shaacir oo runtii ah ninkii koowaad ee soomaali ee abwaan soomaaliyada ee gabayga ama maansada la yidhaha dulmanaha la quursaday qadiyada ka tiriyey oo youtube-ka iyo googlada laga heli karayo soomaali ka daawan karaysa bal xanuunkeeda waxaan ku gabagabayn lahaa oon u mahadnaqi lahaa abwaan hadraawi isna gabayga dhul gariir oo kaalintii abwaanadu ay qaateen ay muuqato marka culimadii iyo siyaasiyiinta kaalintoodii baa maqanay sistamka dalkana talada in laga qayb geliyo waa waa tale waxaan ku gabagabaynaya walaal adigoo raalli iga ah hal su-aal ama tix yaroo ninimaalini weydiiyo wuxuu yihi soomaali faan badan fahmaya aqoon daran waxaad igu faquuqdeen farta igu godaysaan ma fasiri karaysaan marka taana bal inay bal ummadu bal su-aashaana een, een, een, jawaabteeda homework u qaadato sidii asay- asaynamadii iskuullada ayaan ayaa jeclaa waana mahadsantahay isla guud ahaanba dhegeystayalinta waxaa inaga eeg barnaamijkeenii wicitaanka ee qaybta ka ahaa barnaamijka waa go-aankaaga oo marti inoogu ahaa barkhad jaamac xirsi oo ah aqoon-yahan ku nool magaalada hargeysa horena u ahaa la taliyaha madaxweynaha somalilan u qaabilsan arrimaha dadka la haybsooco
aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo barnaamijkaasi inala socodsiinaya haatanna waxaad kusoo dhowtaan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo ay dhallinyaradu inoogu soo gudbinayaan kolba wixii maankooda ku jira
magaceyga waa ibrahim cabdi waxaana joogaa magaalada kismaayo run ahaantii waxaa maskaxdeyda ka guuxayso dadkani hadeertaan kenya waa laga soo rarayaa la dhahayo qaxootiga meel qaado ama hadeertaan soomaaliya ma jirto waa dad in muddo ah dalkaasi kenya ku noolaayo qaarkood hataa wax ku bartay qaarkood ku dhashay marka dawlad wax u diyaarisana dadkaasi ma lahan ama haddan garab siinayso ama dhaqaalo ku bixinayso iyo weliba maamul oo si toos ah u shaaciyey inay deegaan ahaan iyo goobihii ay degi lahaayeen oo diyaariyey ma lahan marka ani ahaan maskaxdeeda waxaa ka guuxayso dadkaasi meeshii ay degi lahaayeen iyo dadkii fangareyn lahaa iyo soo celin iyo weliba soo celintoodaba dadka ka qayb qaadan lahaa marka inaysan jirin dawladna aysan jirin oo hadeertaan si toos ah ugu qayb qaadan karto dadkaasi ama damaano qaadi karto in dib loogu soo celiyo dalkooda wax walbana waxay u baahan yihiin qarashay u baahan yihiin dadkaasina tiradooda aad bay u badan tahay marka waxaan jeclaan lahaa in laga fikiro in afka keli oo laga hadle ficilkii loo baahan yahay oo qarash loo baahan yahay dad si toosa u garab istaagana dadkaasi loo baahan yahay marka taasi a maskaxdeyda ama fikir ahaanba iga guuxaysa
magacaygu waa qadar axmed shire waxaan joogaa magaalada islaamabad wadanka bakistan waxaan ahay arday bartay maadada saxaafadda waxa maankayga ku jira ama ka guuxaya waxa maadaama aan arday waxbartay oo wadankiisa kasoo tegay wadan qalaad hadda jooga waxna u bartay dadkiisa iyo diintiisa iyo laftiisa inaan wadankii ku laabto oo dadkii soomaaliyeed ee walaalahay iyo wadankii dalkii waxoo dhan inaan intii karaankayga qadar ahaan aan ka geysto sababtoo ah waxaan u arkaa inay tahay waajib i saaran
xubintaasi maxaa maskaxdaada ka guuxayana gabagaba waxay u ahayd idaacadayadii habeennimo iyo barnaamijkii waa go-aankaaga barnaamijkan oo kale waxaad dhegaysan doontaan khamiista soo socota haddii aan la hawoodala ogolaado inta ka horeysa anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheeraba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.